بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين walaalayaal waa mowduucii shanaad ee la xiriira barnaamijyadii iyo muxaadaraadka aan kaga hadlaynay arrimaha xajka iyo cumrada maadaama arkaantii xajka aynu soo marnay rugni ka mid ah ayaan rabnaa inaan si gaara u dul istaagno rugnigaas oo rugniga ugu weyn xajka ah sida a'imo badan ay qabaan alaa wa huwa alwuquufu bicarafa rugnigaasina waxa weeyaan istaagga la istaagayo meesha carafa la yidhaahdo wa huwa aruknu alacdamu fi lxaj rugniga ugu weyn ee xajka weeyaan nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa xajku waa carafa macnaha waxa weeyaan xajka mucdamkiisa iyo weynankiisa lagama maarmaanka ah ee haddau qofku dhaafo aan xaj u jirin waa carafo weeyaan alxaju carafa wuxuu la mid yahay axaadiida kooban oo jawaamiculkelimka ah oo nebiga la siiyey calayhi salaatu wasalaam oo macnahoodu ballaaran yahay alfaadda laga cabirayna aad iyo aad ay u kooban tahay diinu naseexa baa ka mid ah alxaju carafa ka mid ah aimaa kutub ka qodhay oo soo uruurisay oo in badanoo ka mid a axaadiida sheegtay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man adraka carafa qofkii carafa soo haleela qabla an yadluca alfajr intaan qabla an yadalica alfajr fajarku iyo waagu intuusan beryin maalinka tobnaad oo ciidda intaan waagu beryin qofkii carafa yimaada faqad adraka alxaja qofkaas xajkiiba soo haleelay marka waxaa la rabaa qofku maalinta sagaalaad zawaalka duhurka laga bilaabo ilaa carafa waxay joogtaa hameenkaa ciiddaayoo dhan intaan waagu beryin ayay joogtaa waxaa la rabaa marka qofku inuu wakhtigaa ilaashado oo xilliga uu carafo tegayo xilligii loogu talagalay waa inay to qofka maxaa shardi ah meeshaa tegaya waxaa shardi ah inuu yahay an yakuuna ahlan lilcibaada qof cibaado ehelo ah waa inuu yahay waa inuu qof cibaado u helo ah waa inuu yahy ee haddii meeshaa qof miir daboolan ama qof sarqaansan ama qof waalan iyo wixii la mida ay noqdaan hadda waxa weeyaan ehel cibaado uma ah iyagu haba kala duwanaadeen dadkaas marka xuduudka carafana hadda calaamaad iyo looxaad iyo boorar baa loo sameeyey maalan waxaa lagu dhahayaa halkan carafaa ka bilaabanaysa ee haddaa cabbaar socoto waxaa laga yaabaa inaa aratid halkan carafaa ku dhammaatay marka qofku waa inuu ku jiro xuduudka carafo waa muhiim sunnayaal badan baa jira qofku waxaa fiican inuu qubaysto intuusan carafo soo istaagin oo wuquufka inuu u qubaysto waa sunni waxaa fiican bacda zawaal inuu carafo tago inkastoo hadda sunnadaas dadka ku camalfalaa ay yar yihiin oo gaariyaasha iyo gaadiidku ay horay dadka in badanoo ka mid ah ay u geeyeen waxaa kaloo ka mid ah in duhurka iyo casarka la jamciyo carafana lagu tukado jamcu taqdiim maalinka sagaalaad jamcu taqdiim waxaa ka mid a sunnayaasha waaweyn alikhaaru min aladkaar in adkaarta la badiyo min tasbiixin wa tahliilin wa tilaawatin wa salaatin cala alnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam waadducaa'i maca albukaa inuu qofku badiyo tasbiixda subxaana allah inuu badiyo tahliisha laa ilaaha ila allah inuu badiyo qofku tilaawat lqur-aanka waxaa ka mida inuu salliga nebiga badiyo qofku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida inuu ducada la yimaado adkaartaas iyo salligaas iyo khayrkaas iyo qur-aan akhriska markuu la imaanayo waxaa fiican qof khushuucsan oo ooyaya oo ilaahay isku bihinbihinaya inuu yahay maxaa yeele meeshu waa meesha dembiga lagu dhaafo waa meesha maaragtay ilmada iyo oohinta la daadiyo meeshu waa meel weyn weeyaan waxaa ka mid a arrimaha waaweyn oo sunnaha qofku inuu qiblada qaabilo isagoo dahaaro qaba ducadana inuu badiyo waxaa kaloo muhiim oo sunno ah madhabka imaamu shaafici ilaa gabalku dhacayo inuu carafo joogo si uu maalintiina gelinkii dambe meesha u joogay hameenkiina meesha ugu dhashay oo hameenkii tobnaad uu maaragtay maqhribkii uu meesha ku gaaray a'immada qaar baa waajib ku sheegaya laakiin madhab imaamu shaafici waa sunna arrintaas arrintan markii laga hadlayo carafa arrin aad iyo aad u ballaaran oo weyn weeyaan imaamu shaafici wuxuu qabaa laxdo yar ama qadar yar haddii carafo la joogo xilligii loogu talagalay qofkaas xajki inuu haleelay arrimaha waaweynoo sunnaha waxaa ka mid a qofku inuu maqhribka ta'khiiriyo niyeysto inuu salaada maqhrib u dubdhigayo cishaha si uu hadhow musdelifo markuu yimaado oo halkaa ugu tukado oo halkaa qofku ugu tukado maqhribkii markii la gaarana in halkaa iyo musdelifo loo dhaqaaqo ayaa la doonaya markaasaa talbiyadii labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak aa la badinaya ducadana maalinta carafa waa maalinta ducada loogu aqbalid badan yahay waa maalinta shaydaanku ugu dulli badan yahay waa maalinta shaydaanku ugu quusashada badan yahay waa maalinta raxmadda ilaahay iyo maqfiradiisu ay maaragtay addoommo badan ilaahay naarta ka xoreeyo subxaanahu wa tacaala nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam afdalu maa qultuhu ana wannabiyuuna min qabli anigu waxaan idhaahda waxa ugu fadliga badan iyo nebiyaashii ugu horreeyey waxay dhaheen wixii ugu sarreeyey waxa weeyaan dikrigan laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadir ilaa aakhiri ducaa markaaynu ku dadaalno maalinka carafana inaynu aad iyo aad adkaartaas iyo dikrigaas iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ducada iyo qira'at alqur'aanka inaan ku dadaalno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu